في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa kow iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakat al-shabaab almujaahidiin oo bayaan muhiima ka soo saaray duqaymaha aan loo meeldayin ee uu maraykanku ka geysanayo wilaayaadka islaamiga fariimo muhiim ahna u diray dadka muslimiinta ee ku nool dalka iyo dibaddaba waxaan idiin soo gudbin doonnaa tarjamada bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ee ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakat al-shabaab almujaahidiin waxaad sidoo kale maqli doontaan laba trilyan oo dollar oo uu maraykanku ku waayey dagaalka uu ka horinayo waddanka afghanistaan ee soconaya ku dhowaad labaatan sano waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin uu baahiyey machadka faallooda arrimaha dagaalada oo fadhigiisu yahay waddanka maraykanka qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam oo shaaciyey in duqayn diyaaradeed oo uu fuliyey faransiiska lagu beegsaday hogaamiyaal sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam waxaannu idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan kelimad ay baahisay mu'asasada warbaahineed al andalus oo uu jeedinayo a-sheykh abi muscab cabdilwaduud amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam waxaad sidoo kale maqli doontaan mu'asasada warbaahineed al andalus oo baahisay bayaan tacsi ah oo ku aadan الشيخ قاسم الريمي هجاميه مجاهدين القاعدة إيه جزيرة العرب كاس أو مريكن كودلي دقين وكفلي ودن كيمن sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa warbixin ka hadlaysa muslimiinta hindiya oo la kulmaya dhibaatooyin xoogan kuwaasoo ay kala kulmayaan ciidamada booliiska iyo dadka hinduuska ee ku dhaqan waddankaas waxaan sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee waddanka suuriya oo uu ka soconayo dagaallo xoogan oo dhex maraya jamacaadka jihaadiga iyo nidaamka nusayriyada bashaar al asad oo taageero ka helaya dowladda ruushka waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonnaa silsilada cusub oo aan ugu magac darnay raad taas oo aan rajaynayno in dadku ay wax badan ka faa'idi doonaan insha allah barnaamijka toddobaadkan intuu soconayo waxaa nagala qaybgelaya walaalaheen axmed xasan goodax iyo maxamed cali aadan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين waa hagaag qodobbadaas oo idil ayaad goordhow maqli doontaan insha allah aanu ka horayno waddanka suuriya waxaa weli soconaya dagaalada xoogan ee dhex maraya jamacaadka jihaadiga oo iskaashanaya iyo weliba ciidamada nidaamka nusayryada bashaar al asad ee ku soo duulay waqooyiga suuriya kuwaas oo taageero ka helaya dowladda ruushka inkastoo waddanka ruushka uu ku soo idlaaday kulan dhex maray madaxweynayaasha wadamada ruushka iyo turkiga islamarkaana ay ku heshiiyeen in xabadjoojin laga sameeyo waqooyiga waddanka suuriya ayaa waxaa muuqanaysa inaanay jirin wax xabadjoojin ah oo ka dhaqan gashay waqooyiga suuriya dhinacyada dagaalamaya ayaa weli ishor fadhiya waxaana mararka qaar dhex maraya dagaallo xoogan iyadoona toddobaadkan uu nidaamka nusayriyada bashaar al asad oo taageero ka helaya ciidamada ruushka ay ku guulaysteen inay dib ula wareegaan magaalada saraaqib oo ah magaalo muhiim ah oo ay maraan wadooyin istaraatiiji oo isku xira waddanka suuriya صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين waa hagaag maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakat al-shabaab almujaahidiin ayaa toddobaadkan baahiyey bayaan muhiim ah oo ku qornaa luuqadaha carabiga ingilishka iyo soomaaliga kaas oo looga hadlay duqaymaha uu maraykanku ka geysanayo wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya bayaankan oo muhiim ahaa waxaa soo gudbinaya wariyaheena maxamed cali aadan bayaankan oo ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ciwaanna looga dhigay gumaadka uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya islamarkaana ku qoran luuqadaha carabiga ingiliishka iyo soomaaliga ayaa waxaa lagu soo bandhigay macluumaad badan oo ku aadan duqaymaha shacabka ka dhanka ah talooyin ku socda dadka muslimiinta ah iyo digniin ku wajahan maraykanka waxaa lagu soo qaatay nusuus sharci ah oo ka markhaati kacaya cadaawadda shisheeyaha waxaana lagu bilaabay oraah caddeen u ah sababta gumaadka maraykanka oo ah sida soo socota ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا waa inaad annaga nala jirtaa ama argagixisada la jirto taasi waxay ahayd fariintii madaxweynihii maraykanka george w bush uu jeediyey labaatan sano ka hor waana isla mabda'a uu maanta ku socda maamulka trump iyadoo ay sii kordheen duqaymaha diyaaradaha daroonista ay ka geysanayaan soomaaliya intaasi kadib bayaanka ayaa lagu sheegay in muddooyinkii u dambeeyey uu maraykanku sii xoojiyey duqaymihii uu ka geysanayay soomaaliya isagoo si uu xushnimo ah u beegsaday maatida aan hubaysnayn xilli uu markii hore ku andacoon jiray arrin wax kama jiraan ah taasoo ah inuu la dagaalamayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu bayaanku caddeeyey xadgudubyada iyo duqaymaha maraykanka ayaa waxa ay ka dhaceen bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaana ciidamada maraykanka ee dadka deggan baadiyaha iyo magaalooyinka ku argagaxgeliyeen duqaymaha aan loo meeldayin iyo weerarada habeendheelmadka ah inkastoo colaadda uu maraykanku ku hayo muslimiinta soomaaliya aanay ahayn wax iminka bilaabatay haddana waxa ama kaagga iyo layaabka kugu beeraya ayaa ah heerka dhagarta iyo nifaaqa ee uu muujistay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magaciisana loo soo gaabiya africom kaas oo ku adkaysanaya islamarkaana ka dhigaya dadka shacabka ah ee uu ku dilay howlgalladiisa inay yihiin bartilmaameedyo milatari oo sharci ah ayaa lagu yidhi bayaanka oo sidoo kale tilmaamay tan iyo markii ciidamada maraykanku qabsadeen soomaaliya horraantii sagaashameeyadii in xukuumadihii soo maray dalkaasi ay u wacdeen marin habaabinta muuqata iyo bayaanaad been ah oo lagu qarinayo xaqiiqada gaboodfallada ay ciidamadooda ka geysanayaan geeska afrika taasoo meesha ka saartay inay noqdaan il lagu kalsoonaan karo oo xog laga qaadan karo inkastoo ay jiraan caddaymo cadacdiyo warbixinno madax bannaan oo ka markhaati kacaya falal dembiyeedyada maraykanku ka geysanayo soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay haddana saliibiyiintu kama zuulin inay si xishood la'aan ah uga been sheegaan gaboodfallada ay ku kacayaan taas oo bannaanka soo dhigtay heerka uu gaarsiisan yahay itaaldarridooda iyo inay waayeen akhlaaqda iyo hufnaanta ayaa lagu yidhi bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qeexday sida ay mar walba tariska maraykanku u inkiraan duqaymaha shacabka waxayna tidhi marka la soo wariyo inay jiraan duqaymo ay dad shacab ah ku waxyeeloobeen waxay saliibiyiinta africom ku soo jawaabaan war-saxaafadeed horey loo diyaariyey oo ay ku inkirayaan in dad shacab ah ay wax ku noqdeen howlgallada ay fuliyaan iyagoo ballan qaadaya inay baaritaanno samayn doonaan inkastoo ay sidaas sheeganayaan haddana ma jiro hal baaritaan oo ay sameeyeen saliibiyiintuna waxay sii wadeen inay gantaallada la dhacaan dadka muslimiinta ah ee ku nool soomaaliya iyagoo daadinaya dhiigga dad hor leh oo aan waxba galabsan intaasi kadib bayaanka ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay macluumaad ku saabsan xaaladda dhabta ah ee jirta waxaana lagu yidhi marka laga hadlo xaaladda dhabta ah ee ka jirta dhulka weerarada maraykanku ka geysanayo soomaaliya waxaa loo fuliyaa si aan kala joogsi lahayn ma jiro liis koobaya dembiyada uu ku kacayo oo ay ka mid yihiin in carruurta uu ka qafaasho goobaha waxbarashada duqeeyo xarumaha caafimaadka xasuuqo qoysas dhammaystiran islamarkaana uu dilo hooyooyin ubad nuujinaya dhallaanka iyo odayaasha qabaa'ilka iyo jariimooyinka kuwaas la midka ah ee uu kula kacayo muslimiinta intaasi kadib waxaa lasoo bandhigay tirakoob habka boqoleyda ah oo ku aadan duqaymaha maraykanka waana sidan marka loo eego maktabka tirakoobka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan siddeetan iyo laba dhibic toddoba boqolkiiba howlgallada milatari ee uu maraykanku fuliyey soddon iyo afartii bilood ee lasoo dhaafay wuxuu ku beegsaday dad shacab ah oo haba yaraatee aan wax xiriir ah la lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab badi dadka uu ku dilay howlgalladaasi waxa ay ahaayeen dad beeralay ah waxayna tirada guud ee dadka la dilay ka yihiin soddon iyo toddoba boqolkiiba waxaa ku xiga dumarka iyo carruurta oo tiradooda guud noqonaya afar iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba halka dadka reer baadiyuhu yihiin koob iyo labaatan dhibic afar boqolkiiba waxaa bayaanka lagu caddeeyey in duqaymaha diyaaradaha daroonista xitaa aanay dadka kale ka soocin kuwa dhimirka looga jiray iyo dadka da'da ah iyadoo si cad loo diiwaangeliyey horraantii bishan in duqaymo ka dhacay magaalada jirib lagu dilay haweenay dhimir kale oo jirtay da'da labaatameeyada halka uu dhaawac daran oo jidhkeedu la doorsoomay uu gaaray ayeeyadeed oo siddeetan sano jir ah sidaba ay duqaymahaasi u sababeen dilal argagax leh waxay kaloo dhaliyeen inay burburaan guryo badan xoolo badanna baaba'aan kuwaas oo joogay goobaha ay duqaymuhu ka dhaceen intaa kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaankan kusoo gudbisay dhambaal diiran oo tacsi ah waxa ayna tidhi ka gadaal duqaymihii uu maraykanku ka geystay gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tacsi u diraysaa qoysaska ay dadku ka dhinteen waxaana allaah naxariista guud iyo tangaarka ah naxariista weydiisanaynaa in dadka dhintay uu shahaadadooda ka aqbalo kuwa dhaawacmayna uu si deg deg ah u caafiyo sabarna ku ilhaamiyo dadkii jeclaa dadkaasi waxaana ku leennahay qoysaska ay dadkooda ku waxyeeloobeen duqaymaha uu maraykanku geysanayo waxaad ogaataan in duqaymahaas idin beegsaday aanay ahayn dhacdooyin kama ah oo ku yimid xog qaldantay ama habdhaqan milatari oo naadir ah balse ay tahay xamlo abaabulan oo xididaysatay kana turjumaysa nacaybka ku abuuran gaalada ay u qabaan muslimiinta gaar ahaan kuwa doortay inay shareecada islaamka noloshooda ku hagaan allah sarreeye wuxuu yidhi وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay adkaysi iyo dulqaad ka hor muujiyeen ololaha diineed ee lagu soo qaaday iyagoo ku dayanaya muslimiintii hore ee ku noolaa magaaladii rasuulka sala allahu calayhi wasallam sidaa darteedna uu dhiiggooda iyo nafhurkooda noqon doonin mid dayacma allaahna uu ka abaalmarin doono magacoodana wuxuu ku waarin doonaa bogoga taariikhda ee dhalaalaya maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa wuxuu yidhi waxaan fursaddan uga faa'iidaysanaynaa in wilaadda wilaayaadka islaamiga ah ku dhiiragelino inay sii labanlaabaan dadaallada ay ugu gurmanayaan dadka wax ku noqda duqaymaha diyaaradaha ee maraykanku ka geysanayo soomaaliya isla markaana ay la gaaraan adeegyada aasaasiga ah iyo gurmadka deg dega ah intii ay awoodaan wuxuu sidoo kale maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka u mahadcelinayaa muslimiinta jooga gudaha iyo dibadda ee la soo xidhiiray maktabka aadna ula falgalay duqaymaha wuxuushnimo ee uu maraykanku geysanayo kuna dhawaaqay inay si dhammaystiran u garab taagan yihiin muslimiinta ku dhibban soomaaliya bayaanka ayaa waxaa fariin loogu diray muslimiinta ku nool soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika waxaana lagu yidhi marka laga hadlo muslimiinta ku nool soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika waxaa lama huraan ah inay dareemaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka kuna qotanta soomaaliya ay ka ballaaran tahay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa dagaal ka dhan ah islaamka iyo qof kasta oo muslim ah ha hubaysnaado ama ha gacan marnaado waxayna u arkaan saliibiyiintu inuu yahay hadaf sharci ah oo ay beegsan karaan sidaas darteed waxaan guud ahaan muslimiinta ugu naseexaynaynaa aragtiday doonaanba ha kala aaminsanaadaane inay isgarab taagaan walaalahooda muslimiinta ee wajahaya duulaan cadowtooyo oo ka dhan ah islaamka muslimiintuna waa inay u midoobaan in soomaaliya ay ka xoreeyaan gumaystaha maraykanka allah sarreeye wuxuu yidhi وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in waqtiyo fog ay muslimiinta soomaaliya la gaar ahaayeen inay si adag u haystaan islaamka diintooda iyo caqiidadoodana u adeegtaan tan iyo qarniyadii tagayna ay ku astaysnaayeen inay yihiin dad leh gobonnimo iyo sharaf iskana diiday inay u madax raariciyaan gumaystayaasha soo duulay taasina ay tahay sababta keentay inay bartilmaameed u noqdaan ololaha saliibiyadda caalamiga ah marka halkaa la marayo waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iclaamisay digniin waxayna tidhi dhankeeda waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay qaado dhammaan tallaabooyinka lagu ilaalinayo badqabka muslimiinta gumaystahana looga saarayo dhulka muslimiinta iyo inay dadaal ku bixin doonto sidii ay ugu aargudi laheyd dadka abriyada ah ee lagu dilay duqaymaha ay geysanayaan diyaaradaha duuliyo la-aanta ah ee maraykanka ayna sii wadi doonto dagaalka ka dhanka ah gaalada ilaa ay shareecada islaamka ka taliso guud ahaan caalamka allah wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير maraykankuna waa inuu ogaado in bariga afrika ay joogaan haliyeeyo ka mid ah ummadda muslimka ah oo la mid ah fursaantii fuliyey duulaanadii ballidoog leh iyo mandabay diyaarna u ah islamarkaana u hiluuqaba inay naftooda u huraan sidii loo joojin lahaa colaadda uu maraykanku ku hayo ummaddooda loona ilaalin lahaa nolosha iyo karaamada walaalahooda muslimiinta allah ayaana mowlahayna ah isaga ayaanana xifdinaya wuxuuna noo yaboohay inuu libinta naga siin doono gaalada allah wuxuu yidhi
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار bayaanka ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey guusha iyo sharaftu waxay u sugnaatay allaah rasuulkiisa iyo mu'miniinta hase yeeshee kuwa munaafiqiinta ah ma oga arrinkaasi صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka mu'asasada warbaahineed el andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam ayaa baahisay bayaan tacsi ah oo ku aadan dilkii uu dhowaan maraykanka waddanka yemen ugu geystay amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab asheykh abi hureyra qaasim arriimi axmed xasan goodax ayaa warbixin ku aadan bayaanka ay baahisay mu'asasada al andalus halkan ka soo jeedinaya mu'asasada alandalus ee garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacidada maqhribul islaam ayaa soo saartay xalay bayaan ciwaan looga dhigay tahniyad iyo tacsi ku aadan istishhaadka amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta sheekh abu hureyra qaasim arriimi oo dhowaan ku shahiiday duqeyn uu maraykanku ka fuliyey gudaha dalka yemen innagoo ku qanacsan qadaha allaah iyo qadartiisa iyo nufuusku xasiloon ballanqaadka allaah waxaana soo gaaray khabarka istishaadka sheekhii geesiga ahaa iyo amiirkii qiimaha badnaa abu hureyra qaasim arriimi kaas uu gaaray wixii uu tamanin jiray isagoo ku dayanaya nabigeenna sala allahu calayhi wasalam oo ku yidhi xadiis saxiix ah waxaan jeclaystay in jidka allaah laygu dilo haddana lay soo nooleeyo haddana lay dilo haddana lay soo nooleeyo haddana lay soo nooleeyo haddana lay dilo waxaan ugu hambalyaynaynaa sheekhayna aan jeclayn iyo qaa'iidkaynii dirajada uu gaaray kadib waqti dheer oo uu ku bixiyey nafur iyo la dagaalanka cadowga allaah isagoo xambaarsan himad aad u sarraysa layaabna ma lahan iyo manta iimaanka xigmadda iyo gurmadka ay kasoo baxaan rag la mid ah raggan qiimaha badan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu noogu bishaareeyey inay dhulkan ay kasoo bixi doonaan gurmadyo istabajooga sida uu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskii saxiixa ahaa waxaa kasoo bixi doona cadan iyo abyan laba iyo toban kun oo ka khayr badan inta aniga iyo iyaga noo dhexaysa mana joogsan doono gurmadkan insha allah ilaa uu allaah ka dulaynayo kufriga islaamkana uu soo daahirinayo sidoo kale ilaa uu ummadda kan ugu dambeeya kala dagaalamayo masiixu dajaal oo ah shar naga maqan oo la sugayo iyadoo ay jirto musiibadan weyn annagoo ah jamaacada qaacidatul jihaad ee ka jihaada dhulka maqhribul islaam hogaaniyo ciidanba waxaan tacsi u diraynaa sheekhayna iyo amiirkayna doctor ayman addawaahiri allaha dhowre sidoo kale waxaan u diraynaa tacsi taas la mid ah walaalaheen jamaacada qaacidatul jihaad ee jasiiratul carab hoggaan iyo ciidanba sidoo kale waxaan tacsi u diraynaa dhammaan faracyada qaacidatul jihaad iyo qof kasta oo mujaahid ah oo ku ribaadaya furimaha ummadda isagoo hortaagan xamlada saliibiga ah oo uu hogaaminayo maraykanka oo ah sanamka casrigan iyo astaanta isla weynida iyo sharta ha lagu sabro walaalaha aan jecelnahayow culeyska waddada iyo xanuunka uu leeyahay weynta kuwa qiimaha badan ee aan jecelnahay xilli ay diintaynu noqotay mid qurba ku jirta sidiiba ay ku bilaabatay laan jannaadna waxay u sugnaatay kuwa qurbada ah sidoo kale ummaddeenna waxaan ugu tahniyadeynaynaa istishaadka mid ka mid ah wiilasheeda baariyaasha ah iyo hogaamiye ka mid ah hogaamiyaasheeda kaas oo ku shahiiday jidka allaah si uu u soo celiyo sharafkii dhumay waxaan uga tacsiyeynaynaa weynta ee weysay geesigaas xilli ay yar tahay in la helo kuwa la mid ah sida aan u rajaynayno haddii aan weynay sheekh qaasim arriimi allah ha u naxariistee hana ka aqbalo shahaadadiise wuxuu nooga tegay rag dulmiga ka dhiidhiya diintoodana aan ku bedelanin adduunyo waxaana aad noo farax gelisay sida walaalahayna ay ugu degdegeen inay samaystaan amiir cusub oo ah libaax ka mid ah libaaxyada islaamka kaas oo ah sheekh khaalid baadarfi allah dhowre kaas oo ah mid u saaxiiba ballan oofin iyo geesinimo taas oo ka dhigan in walaalahayna jooga yeman ay leeyihiin annagu waxaan nahay ummad uu dagaalku sii kordhinayo awood iyo sugnaan sababtoo ah dhiigga shahiidka waa iftiin jidka noo ifinaya sidoo kale waa naargubaysa cadowga mana hurdo indhaha fulayada ku socda barakada allaah walaalaheennow annaguna la jidhkiinna ayaan nahay mana idin khudlaamin doonna insha allah inta ay libiqsanayso isheena ilaa uu nagu kulminayo hareeraha beytulmaqdis ama aan ku kulmayno fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag ku dhowaad labaatan sano ayuu maraykanka ku sugan yahay waddanka muslimka afghanistan halkaas uu ka geysanayo tacadiyaad iyo gabadfalle ka dhana dadka muslimiinta ah waxaana hadda uu maraykanku isku diyaarinayaa inuu gebi ahaanba soo afjaro duulaankaas oo uu isagoo jabay ka soo baxo afghanistan haddaba machad ka faallooda arrimaha dagaalada oo fadhigiisu yahay waddanka maraykanka ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo dhaqaalaha maraykanka uga baxay dagaalka waddanka afghanistan oo ka badan laba trilyan oo dollar machad ka faallooda arrimaha dagaalada oo laga leeyahay waddanka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday qarashka maraykanka uga baxay duulaanka sagaaliyo toban sano jirsaday ee uu labada kun iyo kowdii ku qaaday waddanka muslimka afghanistan macadkan oo ay si wada jira u aasaaseen jaamacadaha brown iyo boston ee ku yaala waddanka maraykanka ayaa qiimayn sannado badan qaatay kadib wuxuu daha ka rogay in maraykanka uu lacago xaddhaafa ku bixiyey duulaanka uu ku qaaday waddanka afghanistan tan iyo labada kun iyo kowdii ilaa labada kun iyo labaatanka wuxuu maraykanka ku qarash gareeyey dagaalka afghanistan lacag ka badan laba trilyan oo dollar sida uu sheegayo macadka costis of war ee fadhigiisu yahay waddanka maraykanka si guud dhaqaalaha maraykanka uga baxay dagaalka caalamiga ee ka dhanka muslimiinta uuna ka horinayo wadamo dhowr ah oo ka tirsan caalamka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto waxay gaaraysaa lix dhibic afar trilyan oo dollar sida uu sheegayo macadka warbixin dhowaan uu baahiyey wargeyska washington post ayaa lagu sheegay in dagaalka afghanistan uu maraykanka ku bixiyey lacag gaaraysa in ka badan laba trilyan oo dollar waana tirada uu hadda shaaciyey macadka costis of war ee ka faallooda arrimaha dagaalada washington post waxay intaa ku dartay in dagaalka afghanistan lagu dilay lix kun iyo saddex boqol oo askari oo maraykan ah waxayna dad badani aaminsan yihiin in tirada ciidamada maraykanka looga dilay afghanistan ay aad uga badan tahay inta hadda la shaaciyey marka laga hadlo tirada guud ee ciidamada maraykanka kana qaybgalay dagaalka afghanistan waxay gaarayaan lix boqol oo kun oo askari kuwaasoo siddeed iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay isku bedbedelayay waddankaas waxaana hadda afghanistan ka jooga oo keliya labaiyo toban kun oo askari xukuumadihii isxigxigay ee maraykanka soo maray ayaa aad uga gaabsanaya dhaqaalaha uga baxay duulaanka afghanistan iyo tirada ciidamadooda ee lagu dilay dagaalkaas waxaase maraykanku dalka afghanistan u arkaa inuu yahay mid uu ku khasaaray oo ay tahay in si deg dega loo soo afjaro dhowaan ayaa maamulka trump wuxuu si cad u sheegay in afar iyo toban bilood gudahood uu guud ahaan ciidamadiisa kala soo bixi doono waddanka afghanistan ayna reer afghanistan dhisanayaan maamulka ay doonaan haddii kabixitaanka maraykanka ee afghanistan uu dhab noqdo waxay ka dhigan tahay in imaarada islaamiga ee afghanistan ay la wareegto inta uga dhiman afghanistan oo la eg boqolkiiba labaatan maadaama ay hadda si buuxda u maamusho cililis ahaan siddeetan boqolkiiba masaaxada guud ee dalka afghanistan siyaasiyiinta maraykanka iyo warbaahintooda ayaa sheegaya in maraykanka uu ka soo baxayo afghanistan isagoo jabay kuna khasaaray dhaqaalihii iyo ciidankii uu u horay dagaalka afghanistan ee labaatanka sano ku dhow maadaama aanu xaqiijin hadafkii uu lahaa oo ahaa inuu ka takhaluso imaarada islaamiga ee afghanistan dalka afghanistanna ka hirgeliyo dowlad isaga gacanta uu ku hayo oo dimuqraadiyad iyo wax la mida dalka ku hagta صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag toddobaadyadii lasoo dhaafay muslimiinta hindiya ayaa la kulmayey tacadiyaad kala duwan kuwaas oo uga imaanaya ciidamada booliiska iyo dadka hinduuska oo iskaashanaya waxaana la helay muuqaallo caddaynaya tacadiyaadka ay la kulmayaan muslimiinta hindiya oo ah kuwo aad looga argagaxo warbixintan wuxuu maxamed cali aadan ku eegayaa wararkii ugu dambeeyey ee muslimiinta hindiya magaalada new delhi ee caasimadda hindiya waxaa ka taagan gumaad wuxuushnimo ah oo lagu hayo muslimiinta kuwaasoo ay geysanayaan ciidamada booliiska hindiya iyo dadyow hinduus ah oo isgarabsanaya inkastoo xadgudubyadu ay yihiin kuwa soo bilowday tan iyo markii uu dhowaan dalkaasi tegay madaxweynaha maraykanka donald trump uuna weerar afka ah ku qaaday muslimiinta ayaa haddana waxaa aad u yar xogaha laga helayo maadaama warbaahintu ay iska indhatirayaan muuqaallo la helay saacadihii lasoo dhaafay ayaa bannaanka soo dhigaya qayb ka mida tacadiyaadka arxandarrada ah ee niyuu delhi loogu geysanayo muslimiinta kuwaasoo loo awood sheegtay waxaa la arkayaa ciidamo booliis ah iyo dadweyne hinduus ah oo dhagaxaan ku hubaysan kuwaas oo dilal bareer ah oo loo adeegsanaya dhagaxaan iyo budad u geysanaya dad muslimiin ah oo aan hubaysnayn muuqaalada la helay waxaa ugu arxandaran wiil dhallinyaro muslim hindi ah oo ay dilayaan afar askari oo booliis ah kuwaasoo ku garaacaya budad waaweyn iyo dhagaxaan ay wateen waxaana la arkayaa wiilka dhallinyarada ah oo sidii uu u qaylinaya juuqda gabay dhulkana ku dhacay daqiiqada kadib waa uu geeriyooday waxaana la sheegayaa inuu ahaa wiil labaatan sanno jir ah oo ay maageen ciidamada booliiska iyo dadka hinduuska ah dadka hinduuska ah ee nacab islaamka iyo muslimiinta ayaa sheegaya inay aad ugu faraxsan yihiin taageerada ay ka helayaan booliiska ayna waajib tahay in dalka hindiya laga nadiifiyo dadka muslimiinta ah sida ay hadalka u dhigeen marka laga soo tago tobanaanka ruux ee muslimiinta ah ay dilayaan ciidamada booliiska hindiya iyo dadka hinduuska ah waxaa jira masaajid dhowr ah goobo ganacsi iyo xaafado dadka muslimiinta ah ay leeyihiin kuwaasoo dab la qabadsiiyey waxaa xabsiyada loo dhaadhiciyey a'immada masaajidda mu'adiniinta iyo dadka hormuudka u ah bulshada muslimiinta si aanay muslimiinta isaga caabin duulaanada bareerka ah ay ku soo qaadayaan hinduuska hadda dadka muslimiinta ah kama soo bixi karaan guryahooda xitaa dadka ay dhaawacyadu soo gaareen ma aadi karaan xarumaha caafimaadka ee dadka lagu dabiibo sababo ku aadan cabsi ay ka qabaan inay weeraro kala kulmaan ciidamada booliiska iyo hinduuska arrinta la yaab kale waxay tahay in warbaahinta iyo hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha ay iska indhatirayaan tacadiyaadka iyo gaboodfallada ay la kulmayaan muslimiinta waxaana xitaa jirin dowlado ku baaqay in la joojiyo dhibaatadaas lagu hayo muslimiinta صففنا طائعي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعي waa hagaag silsiladda aan raad ugu magac darnay ayaa idinku soo maqan balse markan hoggaanka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan faracaas ay beegsatay diyaarad daroonis ah oo ay leedahay dowladda faransiiska kadib duqayn ka dhacday waddanka maali hogaamiyaasha lagu dhawaaqay istishaadkooda waxaa ka mid ah abi ciyaad attuunisi oo ka mid ahaa golaha shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam يا من مضيتم تنصروا دين الهدى بالمرهى ف- maqhribulislaam waa mid ka mida saaxaadka jihaadka kuwooda ugu faaca weyn waxaana saaxadan ka howlgala mid ka mida faracyada alqaacida uu hogaamiyo ashaykh abi muscab cabdilwaduud sannadihii ugu dambeeyey waxay mujaahidiinta maqhribulislaam ku tallaabsadeen horumar ballaaran iyagoo nasiib u yeeshay inay soo dhex galaan ummadda oo ay dacwada towxiidka iyo jihaadkana ku dhex faafiyaan maali ayaa ka mid a meelaha ugu firfircoon ee ay ka howlgalaan mujaahidiinta maqhribulislaam waxaana waddankan uu saldhig u yahay jamaacada nusratlislaam walmuslimiin oo hoos tagta mujaahidiinta alqaacida ee bilaadulmaqhrib alislaami شر الأعادية والطغاة
mu'asasada warbaahineed ee la-andulus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo ujeedinayo hogaamiyaha faracaas sheekh abi muscab cabdilwaduud kelimadan oo ciwaan looga dhigay istishaadka hogaankeenna iyo walaalaheenna waxay ka tarjumaysaa dhabnimada dacwadeenna ayaa wuxuu sheekhu kaga tacsiiyey laba hogaamiye oo ka tirsanaa mujaahidiinta alqaacida kuwaas oo lagu dilay duqayn diyaaradeed oo uu faransiisku ka fuliyey maali sheekh abi ciyaad attuunisi iyo sheekh yaxya abilhumaam oo ka mid ahaa golaha shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam ayuu sheekh abi muscab cabdilwaduud xaqiijiyey inay haleeshay duqayn diyaaradeed iyaga iyo tiro ka mida mujaahidiinta وفي هذا المقام وبقلوب راضية بقدر الله وقضائه quluub raalli ku ah qadarta iyo qadaha allah ayaan halkan waxaan si guud ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta jooga saaxaadka jihaadka oo idiloo ay ugu horreeyaan culimmada mujaahidiinta iyo hoggaankooda ugu soo gudbinaynaa khabarka la xidhiidha istishaadka sheekha saabirka ah ee cilmigiisa ku camalfala saahidkan ahaa ee abiciyaad attunusi raximahullah kaasoo ahaa xubin ka mida golaha shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam iyo shiikha sabarka iyo dadaalka badan ee yaxya abilhamaam aljazaa'iri oo ahaa ku-xigeenka amiirka jamaacada nusratulislaam walmuslimiin iyo xubin ka mida golaha shuurada mujaahidiinta alqaacida kuwaasoo ku shahiiday dhulka maali ee mujaahidka iyo muslimka ah iyagoo ah shuhado sharaf leh sida aan u malaynayno waxaana la shahiiday kolonyo ka mida walaalahooda iyo wiilashooda kadib markii ay beegsatay duqayn diyaaradeed oo faransiiska saliibigu ka fuliyey halkaasi muddooyinkii u dambeeyey anigoo wakiilka ah walaalahayga waxaa naftayda iyo guud ahaan ummadda muslimka ah uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan dhallinyarada tuunis alkhayrawaan jazaa'irta cisiga iyo maaliyada nafhurka badan musiibadan weyn ee aan ku weynay mashaa'ikhdaas sharafta leh waxaan si gaara u xusayaa oo aan u tacsiyeynayaa qabiilka muslimka ee azawaad oo la jihaaday gumaystaha mujaahidiinta magangeliyey arrinkaasna ku bixiyey wax walba oo qaali ah oo ay ka mid yihiin rag wakhti iyo hanti intuba aakhirada baaqiga naqanaysana ka doorbiday adduunyada dhammaanaysa alla ragsanaa qabiilkaas alla ajirkooda ha siiya hana sugo waxaan sidoo kale si gaar ah ugu tacsiyeynayaa qoyska sheekh abiiciyaadda tuuniis walaalihiisa iyo raggii ay ku saaxiibeen jihaadka waxaana isku sabarsiinaynaa in shiiqu gaaray wixii in badan uu tamanin jiray oo ahaa inuu ku liibaano shahaadada waddada allaah شقاء دربي وعزاؤنا أن الشيخ قد نال ما كان يتمناه دائما وهو الفوز بالشهادة في سبيل الله mar uu ka hadlayey tilmaamaha iyo sifaadkii sheekh abi ciyaad atuunisi ayuu sheegay sheekh abi muscab inuu ahaa qof soo maray saaxaad dhowr ah oo ay ku jirto afghanistan wakhtigiisana u horay difaaca diinta islaamka isagoo intaa ku daray in sheekhu uu gadaashiisa kaga tegey rag aan dullinimada qaadan dhiiggiisana daba joogi doonaa ولئن استشهدنا لنشهدن أن الشيخ كان أمة في رجل وطاقة haddii la ina markhaati weyddiiyo waxaan ka marakacaynaa in shiikhu ahaa ummad laga dhex helay hal nin awood welibana ku bixin jiray jihaadka aadna u jeclaa diinta islaamka iyo walaalihiisa waxaana arrinkaasi uga markhaati kacaya buuraha afghanistan masaajidda iyo fagaarayaasha tuunis magaalooyinka liibiya iyo saxaraha maali waxaana sidoo kale arrinkaas uga markhaati kacaya qof weliba oo la noolaaday wuu tegay sheekh abiciyaad attuunisi hase yeeshee wuxuu gadaashiisa kaga tegay dacwad ku dhex faafaysa dhulka allah idankii taasoo asalkeedu sugan yahay faracyadeeduna samada jiraan midhaheedana keeni doonta allah idankii goor dambaba ha noqotee wuxuu sidoo kale gadaashiisa kaga tegay walaalo iyo wiilal aan dulmiga qaadan kuwaas oo allaah idankii u aargudi doona sheekha haddii aan hadalkiisa wax ka soo qaato waxaan ka soo qaadan karaa kelimadiisii dunida wadagaartay ee dhabta ka ahayd uuna jeediyey markii uu salaatulqaa'ib janaase ah ku tugtay sheekh usaama binlaadin labadooda allaha ka aqbale taas oo ahayd istishaadka hogaamiyeyaasheenna iyo walaalahayna waxay daliil u tahay dhabnimada dacwadeenna nebigana sala allahu calayhi wasallam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi diinkan kama zuulayo inuu yahay mid taagan oo ay u dagaalamayaan koox ka mid ah muslimiinta ilaa qiyaamuhu ka dhaco wuxuu sidoo kale nebigu sala allahu calayhi wasallam yidhi koox ka mid ah ummaddayda kama zuulaysa inay xaqa ku dagaalamayaan oo ay ka adkaadaan kuwa ka soo horjeeda ilaa midkooda ugu dambeeya uu la dagaalamo masiixu dajaal أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال sheekh yaxya abilhamaam oo ahaa ku-xigeenkii amiirka jamaacada nusrat lislaam walmuslimiin ayuu sheekh abuu musab cabdilwaduud soo hadal qaaday wuxuuna sheegay in isagoo dhallinyaro ah uu kasoo jihaaday aljeriya kadibna u soo wareegtay maali halkaas oo markii dambe isaga iyo walaalihiisuba ku aasaaseen imaaradii islaamiga ee asaxraa كما أعزي إخوة الجهاد في استشهاد البطل الهمام والأسد waxaan الظلقاء sidoo kale ragga aan ku walaalownay jihaadka uga tacsiyeynaynaa halyeyga geesiga ah iyo libaaxa dhiiranaanta badan oo ahaa sheekh yaxya abilhumaam allaha ka aqbalay shahaadadiisa kaas oo buuraha aljeriya ka soo jihaaday isagoo ah dhallinyaro hami sare leh iyo muraabid sabar badan ka hor inta aanu u soo wareegsan isagoo la socda sheekh khaalid abilcabbaas saxaraha ballaaran halkaas oo uu ka sii waday jihaadka iyo taageerada uu siinayo walaalihiisa mujaahidiinta ee jooga aljeriya ka hor inta aanay hormarin saaxada maali oo aanay noqon dhufaysis haysta oo markii dambe noqday imaaro islaami ah oo ka talisa dhanka waqooyi ee azawaad oo uu halyeygeena sheekh yaxya abulhamaam ka mid ahaa aasaasayaashii imaaradaas waxay dib u cusboonaysiiyeen micnaha xukunka islaamiga ee raashidka ah oo ay xaakimka iyo racyaduba u siman yihiin xukunka islaamka looguna naxariisanayo miskiinka taagta daran haweenayda garoobka ah iyo ilmaha agoonta ah hogaamiyaashuna ay hormuud iyo kuwo looga daydo ka noqdaan runta iyo dhowrsanaanta iyo gaashaan lagu gaashaanto xilliyada ay dhibaatadu taagan tahay arrimahaasna sheekh abuu yaxya iyo walaalihiisa si muuqata ayay ficiladooda ugu caddeeyeen markii uu gumaystuhu soo galay azawaad waxaana maalmahaas ay joogeen safka hore iyagoo dhallinyarada ku hogaaminaya fagaaraha dagaalka ma beddelin nasab maal iyo caannimo mana ka zuulin inay sidaas ahaadaan ilaa si isxigxigta ay u shahiideen kadib markii ay dhigeen wacdaro baaqi ku ahaan doona safaxaadka taariikhda ummaddooda ee dhalaalaysa iyo nuur ay ifsadaan jiilasha soo socda ilaa ummaddeenna qaaliga ah dib uga soo ceshanayso sharafkeedii la waayey ku markhaati furka bashariyadda iyo inay caalamka hoggaamiso iyadoo midi sharfoon yahay mid kalena dullaysan yahay kaas oo ah cizi uu allah ku cisaynayo islaamka iyo dullinimo uu allaah ku dulaynayo gaalnimada خالدة في صفحات تاريخ أمتهم الناصع ونورا تستضيء به الأجيال القادمة حتى تستعيد أمتنا الغالية مجدها المفقود وتسترجع دور الشهادة على الناس وسيادتها على العالم بعز عزيز أو ذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر raggan la beegsaday labada sheekh ee uu ka tacasiyey sheekh abi muscab cabdilwaduud waxaa ka mid ah hogaamiye abidujaanat alqasiimi nuux abuumasruuq aljazaa'iri iyo kuwo kale wuxuuna alle uga baryey inuu ka aqbalo iyaguna aanay fidnoobin gadaashooda ولا أنس بالتعزية ذوي البقية من إخواني الذين رافقوا ma الشيخ hilmaamayno inaan u tacsiyeyno walaalaheena kale ee soo haray kuwaas oo labada sheikh u raacay halka ay joogaan rufaqada sarraysa iyagoo ah saabiriin xisaabsanaya isla markaana aan khiyaano iyo dhagar toona samaynin dullinimana aan siisan diintooda ilaahow naxariistaada ugu naxariiso kana raalli noqo dhammaantooda annagana gadaashooda hana fitnayn
اللهم إن عبادك أبا عياض وأبا الهمام وأبا مسروق وأبا دجانة القصيم وإخوانهم قد خرجوا من ديارهم مهاجرين مجاهدين في سبيلك يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم تقبلهم عندك في الشهداء وارض عنهم يا رب العالمين واجعل دماءهم نورا لأوليائك ونارا على أعدائك اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين marka laga soo tago tacsida waxaa kelimada sheekh abi muscab cabdilwaduud ku lifaaqnaa sawirada hogaamiyaasha la xaqiijiyey inuu faransiisku beegsaday waxaana ragga la arkayo ka mid a sheekh abi ciyaad attuunisi oo dul fadhiya jasadka sheekh moxamed azahaawi amiirkii ansaaru sharaaca ee liibiya wuxuuna sheekhu si qiiro ku jirto allah u weydiisanayaa inuu haleeshiyo sheekh moxamed azahaawi iyo raggii hore ee tegey إذا ما الخطب داهمنا تراه توثبا رجل كشم العاليات من القمم
جرح أصاب القلب بعد رحيله فالنفس في نار الأسى تتقلب جل المصاب بفقده وذهابه فدع العيون بدمعها تتصبب يمضي الخيار وتنقضي آجالهم لكن شمس صنيعهم لا تغرب فإذا مضى سيفنا فدماؤه للجيل من بعد الغياب الصيب عرف الطريق فخاضها مستيقنا لم يلتفت ابدا لمن يتذبذب وسعى لجنات النعيم مشمرا يا نعم من لنعيمها يتاهب حب الشهاده قد تملك قلبه فسعى لها في كل قطر يطلب تبكي ثرى الافغان حر فراقه ولكم تمنت ضمه فتخيبوا بكت تونس فارسا قد حلها حينا وكان عطاؤه لا ينضب تبكي بلاد ساسها انذالها تصلى بنار جحيمهم وتعذب تبكي قراها والمدائن كلها تبكي جبال بل وتبكي السبسب يبكيك جيل بالهدى متمسك جيل له جنات عدن مطلب ايه اخي فلقد عرفتك صافيا وبكم تحف مهابه وتادب بشا نصوحا مؤنسا لجليسه واذا يقول فقوله يستعذب ولقد عرفتك في حياتك زاهدا ولكم من الزهد المقام الارحب هو للاحبه جنه قد حفها حب وللاعداء نار تلهب قد كان حقا يستنار برايه وكانه بين الاحبه كوكب الشهادة في عزة وقام الضيم العدا كالأسود صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad ee silsiladda raad oo ciwaankeedu yahay waxay wax kaa weydiinayaan walaaltinimada waxaa soo jeedinaya daaciga lagu magacaabo camaar bin naasir هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي سامنا الزاهر من ها هنا
كنا في رحلة خلوية مع لفيف من الأصدقاء الذين يجد المرء معهم قلبه
aniga iyo tiro dhallinyaro ah oo aan saaxiibannahay ayaan aadnay safar saaxiibadaas oo la jirkooda uu qofku dareemayo walaaltinimo midkeenna ayaana qof naga mida u soo jeediyey codsi markaas buu yidhi ma jirto qof aan wax siinayo mana jiro qof iqasbi kara dhabtii walaaltinimadu sidaas ma ahan waxay tahay walaaltinimadu in ciidamadaadu qaadan waayaan amarkaaga oo ay kaa codsadaan inaad u qaybiso khanaa'imta adiguna markaas aad u diiddo adigoo ka baqanaya inay ka mashquulaan cadowga kaabiga ku haya balse iyadoo ay sidaas tahay ayay ku adkaysanayaan inaad u qaybiso khanaa'imta markaas ayaad u hoggaansamaysaa rabitaankooda inkastoo aad ahayd hogaamiye aan warkiisa waxba lagu soo celin adigoo ugu mahmaahaya orahdii walaaltinimadu ka muuqatay ee caanka ahayd taas oo ah haddii uu walaalkaagu is adkeeyo adigu isdebci walaaltinimadu waa inaad rasaastaada ku ifisaa fariintii qaysar adigoo aqbalaya ciqaabta ay kuu geysteen walaalahaaga qalbigana ku haya xusuustooda wanaagsan iyo naf ku qaylo dhaaminaysa walaaltinimo aan dhammaad lahayn walaaltinimadu waa inaan ku canaanto oan wax kuu sheego iyadoo aanay qalbigu iga gelin shaki ah inaad dhabarka ii jeedin doonto oo aad iga tegi doonto walaaltinimadu waa inuu alle igu xasiliyo dhowaanshaha aad ii dhowdahay isagoo ileh waxaan kugu xoojin doonnaa walaalkaaga walaaltinimadu waa inaan dhaho anigoo kugu kalsoon ma haysto waxaan ka ahayn naftayda iyo walaalkayga oo aan naftiisa ugu kalsoonahay sida tayda oo kale الأخوة أن تقتحم الأهوال وتخوض المهالك وتقطع المفاوز ثم تنظر خلفك
walaaltinimadu waa markaaad dhex dabaalanayso culeysyada iyo dagaalada kadibna aad dhinacaaga eegto markaasoo aad aragto inay dadkii oo idilkaa tageen marka laga reebo walaalkaaga oo kula dhex dabaalanaya mawjadaha halista walaaltinimadu waa marka uu cuhmaan bin cafaan canaan gacaltooya canaanto cali bin abi taalib balse aanu cali jawaabin cuhmaan ayaa markaas odhanaya caliyow miyaanad ii jawaabaynin cali ayaa markaas leh haddii aan kuu jawaabo waan kaa xanaajinayaa agtaydana kuma lihid waxaan ka ahayn waxaad doonayso walaaltinimadu waa inaan wada jirno culaysyadu halkay doonaanba hala ekaadaane walaaltinimadu waa miithaaq iyo ballan qalbi ah oo aannu midkayn ku lahayn wax fikar ah walaaltinimadu waa habeenno aynu soo dhaafnay oo midka ballan oofinta badan aanay suuragal ka ahayn inuu ku fiirsado iyadoo ay dabayluhu u ruxayaan siday doonaan
تعصر بها كيف شاءت إن الأخوة يا أخي عهد سماوي الطباع إن الأخوة يا أخي عهد سماوي الطباع لخطى الجنان يقودنا لا للبكاء ولا الضياع فإذا سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo sidoo kale dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين